الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة في في نواقضه مسألة اللحاظ waxay ku saabsan tahay weyseqaadka waxyaabaha burinaayo oo jibinaayo ayay ku saabsan tahay waa masaladii lixaad waaye waxaan soo dhaafnay masaladii shanaad oo ku saabsanayd sunan alwuduu waxaa u dambeysay ducada la akhrisanayo ama dikrigii la akhrinayo weysada markii ay taam noqoto xadiidkaasi ama ducadaasi ku saabsanaa aakharkiisii waxaa la socoto inta badan ama cinda tirmidi cinda tirmidi ziyaado oo ah allahuma ijcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin ziyaadadaasi culamada qaar ka mida way daciif yeeleen shaadnimay ku xukumeen culimada qaar ka midana way difaaceen waxay dhaheen waa saxiixa asheekhu alalbani raxmat ullaahi calayhi waa saxiix yeelayaa ziyaadadaasi lagu daraayo ducadaas ama dikrigaas ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma jcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin macnaheeduna uu yahay allahuma ya allah aleheyaaw ijcalnii iga yeel min altawaabiina kuwa towbakeen badan xaggaada u tooba keenaayo wajacalnii igama dhig iga yeel min almutatahiriina kuwa daahir qaadasho badan waay dahaaradii daahiran iyo waa baatinan labadaba kulmiyey siyaadadaasina sidaas a almasalatu saadisa masalada lixaad waxay ku saabsan tahay fii nawaaqidihi nawaaqid alwuduu waysaqaadka waxyaabaha jibinaayo oo burinaya waay wannawaaqidu hiya alashyaa alatii tubdilu lwuduu'a wa tufsiduhu annawaaqidu waa jamcu naaqidin wuxuu leeyahay wannawaaqidu nawaaqida hiya nawaaqid alashyaau wa ashyaadii allatii taasoo tubdilu burinayso baabi'inayso alwuduu'a waysaqaadkii baabi'inayso waay wa tufsidu fashaadinayso hu wudu'gii iina ways fashaadinayso waaye taasaa la yidhahdaa nawaaqib buu dhahay waiyo sita ayadana waa lix waay waxyaabaha waysaqaadka baabi'inayo waa lix shay ayuu sheegay culamada qaarna way ka badinayaan toddoba gaarsiinayaan qaarna way kasii badinayaan marka lixdaasi ayaa waysaqaadkii baabi'inaysa waysaqaadkii markii soo ansaxay si loo weysaqaatay si loo soo weysaqaatay weligiisi ma jiraaye waxyaaba baabi'inayaana jiraan haddana waysaqaadku waa burayaa haddii waxyaaba burinaya lailaalim laga ilaaliyo mooyaane waa burayaa isagan waayahay cibaado dhammaanteedii nooc kasta ahaatee way buraysaa haddii laga ilaaliyo waxyaabaha burinaya ayaa ansaxaysa laakiin haddii waxyaabaha burinayaan imaado imaadaan ayaduna ay buraysaa le wanawa wahiya nawaaqidaasi sitatun waay lix waay lix shay waay lixsaa lixdaasi marka dusha ka qabo kow waaxid alkhaarij waay kii soo baxayay min asabiileyni waay labada wado xaggoodii ka soo baxaya alkhaarij waa midkii soo baxay ama so ka soo baxaayo min asabiileyni labadii waddo xaggooda ka soo baxaya waay maxay yihiin labada waddo ay min makraji albawli waalghaa'id waay labada waddo la sheegayo booskii ka soo baxayay kaadida bowlka iyo booskii ka soo baxayay ghaa'idka saxrada waay labadaasi ayaa laga wadaa ay waa tafsiiriya min makraji albawli waalghaa'id labadaasaa la yidhahdaa sabiileyn ama alqubulu waaldubur sidaasina waa loo yaqaanaa dee labadaasi wixii ka soo baxo ways- waysaqaadkii way jibinayaan waalkhaariju midka soo baxaayo imaa an yakuuna waa inuu yahay bawlan kaadi kaadi inay tahay aw amase qaayadan inu inuu yahay saxaro aw amase maniyan inuu yahay mani mani waay manidi aw amase madiyan inuu yahay madi manidu waa macruuf waa shahwada aw amase madiyan waa midid mididan waxay soo baxaysaa markii qofka isht- cinda alijtihaa lil- ila aljimaac cinda alijtihaa liljimaac qofku markii isagu ishtiheeyo oo soo xasuusto jimaaci wixii la midka waayahay qabla mudaacabati اlmar'a iyo inta badan waa u badan yahay kaasaa la yihahdaa waxyaaba soo baxayo ayaa la yidhaahdaa midya la yihahdaa waa midi aw amase damin eh, aw dama istixaadatin aw amase dama istixaadatin inuu yahay dhiig shubankii dhabar furankii dhiiggiisi inuu yahay aw amase riixan wa riix inay tahay dabayl oo xadada laga wadaa qaliilan kaana ahaaya khaarijkaasi aw kahiira ama mid badan ahaaya oo isku mid waayo lama kala qaadayo aada ma sheegin alwadyu ayadana alwadyu ayadana ma sheegin wadiyadina waa qofku markii uu daalan yahay ama maskii xanuunsto kaadida gadaasheeda waxyaaba soo baxayaan waa ayaa la yidhaahdaa ayadana waa la mid intan dhammaantoodii inuu intaasuu yahay waayo intaas hadduu yahay marka see noqonaysaa waysaqaadkii way jebinayaan intan dhammaantoodii waysaqaadku waxyaabaha waysaqaadka jebinayo minhu maa huwa mukhtaraf wa minhu maa huwa muttafaq waa laisku muwaafaqsana minhu maa huwa mukhtarafun wa minhu maa huwa muttafaqun calayhi waay minhu maa huwa mukhtalafun calayhi iyo minhu maa huwa muttafaqun calayhi qaar waa laisku khilaafsan yahay qaar waa laisku waafaqsan yahay kii khilaafa isaga marka waa noo imaan doonaa waa baraarujinayna fiiri kii laisku raacsan yahayna waa liqowlihi ilaahay hadalkiisa u daliila tacaala sareeya ow jaa-a haddii yimaado axadun qofo minkum idin ka mida min alqaa'idi waay qaa'id xaggiisa ka yimaado dee kaas waysaqaadkiisu waa jabay waa buray qaa'id xaggiisii ka yimaado waay iyo wa qowlihi nebiga hadalkiisii waay sala allahu calayhi wasalama laa yaqbalu llahu alla ma aqbalaayo salaata axadikum xadkiin salaadiisii idaa axdatha haddii uu xadatho xataa yatawada ilaa uu soo weysa qaato oga tagadama isagna waa soo hormar iyo wa qowlihi nebiga hadalkiisii waaya sala allahu calayhi wacala alihi wasalama walaakin min qaa'idin qaa'id xaggiisii waa la bixinayaa khufkii haddii qaa'id imaado maya dheh waaya weyse qaadka waa jabaysaa laga wadaa weyse qaadka laga hadlayo walaakin min qaa'idin qaa'id xaggiisii waa ka bu- ka- waa- waa ka buraysaa waay qaa'id haddii imaado aw bowlin ama kaadid iyo wa nawmin hurdo waay qaa'id iyo bowl in weyse qaadka jibinayaan waa laisku waafaqsan yahay laakin wa nawmin waa laisku khilaafsan yahay waa imaan doontaa iyo wa qowlihi nebiga hadalkiisii waaya sala allahu calayhi wasalama fii man fii man qof shanigiisu ku qoolay fii man ay fii shani man waay qof shanigiisu ku qoolay shakka huwa manka sh- ka shakiyey hal kharaja ma soo baxay minhu xaggiisii riixu ma ka soo baxay aw laa ama kama soo bixin qofkii ka shakiyay shanigiisii nebiga qoolkii u qoolay ee u tusinaa daliil u ah oo muxuu dhahay falaa yansarif yuusan ka bixin salaad waay xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaaq aw masyajida uu helo riixan ur waay shakahee inuusan ku bixin salaada ugu bixin waay ashaku laa yazuul ama laa yazaalu bilyaqiin shak laguma zuulinaya yaqiin yaqiintii hore qaadanaya ilaa yaqiin helo yaqiin yaqiin mooyaane wax kale lagagama guuro waaye kaas marka waxaa waay waxyaabihii ka soo baxayaan sabab labada wado inay waysaqaadka jebinayaan waxyaabo oo muctaad ah loo caadi lahaa ha ahaadaan ama kayru muctaad ha ahaadaane wax allaala wixii ka soo baxo sabiileenkaasi waysaqaadkii way jebinayaan nooc kasta ha lahaadaane kalar kasta u ekaadaane way jebinayaan waysaqaadka waayahay ilaa salaasul bowl qofkii ku dhaco amase waxyaabaha aan joogsanayn aan istaagaynin gaarkeedii way kaasi labo khuruuju najaasati waay najaastii soo bixideed ayaa wayse qaadkii jebinaya min baqiyati اlbadani jirka intiisi kale ka soo baxday sabiileynkii kama soo bixin meel kale ka soo baxday najaasti meel kale haddii nijaas ay ka soo baxdo badanka ee jirka intiisi kale ka soo baxdo nijaas ay tahay wayse qaadkii haddana waa jabayaa waa burayaa waay fain kaana huwa kaas hadduu yahay soo baxay bawlan kaadid oo masaqaa'idan saxaro naqada waa burinayaa wayse qaadkii mutlaqan kala qaad la-aanba ama ha yaraado ama ha badnaado ayadoo aan kala kala qaadaynin waay lidukhuulihi kaas soo galadiisii darteed fi nusuusi nusuus ee soo galaya asaabiqa soo hormartay aayaadkii iyo axaadiidkii aayadii axaadiidkii axaadiidkii hadda soo maraynay ee soo galaya kaas wain kaana hadduu yahay kaas soo baxay hayrahumaa labadaas keyrkood labadee bool iyo qaa'id keyrkiisa hadduu yahay midka soo baxay sida kadami dhiiggii oo kale iyo walqay madaqi oo kale waay mandaqi oo kale fain faxasha ama fa in faxusha waay haddii oo bato oo fool xumaado wax badan u noqdo laga wadaa fa in faxusha haddii fool xumaado oo wakahura uu bato falwlaa sida habboon waxaa waaye an yatawada-a qofkii inuu weyse qaato waay minhu kaas xaggiisii waay kaas soo baxay xaggiisii inuu ka weyse qaato waay camalan asigoo ku camal falaayo bilaxwati sida xalaal meelisho badan waay bilaxwadka sida xalaal meelidka ku jiro inuusu weyse qaato waay haddii wax badan ay yihiin wain kaana hadduu yahay kaas soo baxay yasiira mid yarna falaa yatawada-u ma weyse qaadanayo qofkii minhu kaas yasiirkaas xaggiisa kama weyse qaadanaya bilitifaaqba waayahay waa laisku waafaqsanya wax yar hadday yihiin ayib sidaas ayaa culimmada jumhuurta ay u badan yihiin jumhuur culamai qolkoodii way sidaan waxyaabaha soo baxayo damka iyo waxyaabaha keyrkoodii ah sida qayhaga qayiga oo kale haddii oo meeshii labadii waddo ma ahaan jirka inta kale ka soo baxaan ayadana hadday bataan waa la weyse qaadanaya haddii yar yihiinna dhib ma laha weyse qaadkaasi dhib ma laha weyse ma jibinayaan way laakiin hadday farac bataan weyse qaadka way jibinayaan sidaas culamada qaar waxay leeyihiin waxaa loo fiirinayaa ee meesha ka soo baxeen haddii dab wax ka sarreeyo maciddada caloosha meel ka sare hadday yihiin ee lagama weyse qaadanayo laakiin haddii ay ka soo baxaan waxay maciddada ka hooseeyo hoos ka ah xagga labada wadda xaggoodii ka ah ee haddii wax ka soo baxana waa waa weyse qaadanaya weyse qaadkii waa jabayaa ay dhaheen ayib qofkii laakiin waxaa laga soo reeba qofkii camaliyad lagu sameeyey labadii wadda maahane meeshii loo yaqaanay meel kale looga sameeyey loo duleeliyey oo hadday doonto meeshaasi xandhurtuba ha ka sarraysee ama caloosha ha ka sarraysee dhinaca kale haddii wax looga sameeyo saxradii iyo kaadidiiba meel kusoo baxayaan meel kale looga sameeyo wuxuu xukunkiisi leeyahay maqraj ah min asabiileyni way leeyahay kaas camalida lagu sameeyo way dhacaysaa suurtagal soo ma markaas kelidii iyo meelahaasi qof saxradiisa kasoo baxaysa oo looga tal oo looga sameeyay ay jirta la sheegaayo way jirtaa waayahay kaas oo kale xukunkiisa wuxuu leeyahay sabiileynka wixii kasoo baxay uu leeyahay saddex zawaalul caqli caqligii suulitaankiisii waaye laakiin tan iskuma raacsana waa mukhtalafu fiihi kamid tahay midda saddexaad ayadana laiskuma waafaqsana saddex waa way zawaalul caqli caqligii suulitaankiisi waaye caqliga suulitaankiisii waaye awamase taqdiyatuhu taqdiyatu lcaqli caqligii inuu daboolamo waaye biiqmaa'in doorsoon ku daboolamo aw nawmin hurdo ku daboolamo markaasi weyse qaadkii waa buraya asagana saddex zawaalul caqli caqligii ayaa zuulay waa tagay caqli dhanba waa tagayba maba joogaba qofka waayahay aw mase taqdiyatu taqdiyatul caqli caqligii waa daboolamay muxuu ku daboolamay biiqmaa'in miir miir daboolan ama doorsoon waay biiqmaa'in doorsoon ayuu ku daboolmay caqligii waa daboolmay wuxuu ku daboolmay doorsoon isbedela ku dhacay aw noomin ama hurdo ayaa ku daboolmay waxba dareemaayo ama waaba tagay saas hadday noqoto wayse qaadkii waa jabaya waay qofkii waa omiir daboolamo wy suuxo ama saas noqdo waysaqaadkiisii waa jabay waysaqaadkiisii waa jabay waay waxaa la rabaa markii soo miirsado inuu weyse qaato waay inuu weyse qaato qal culamada qaar waxay dheheen waabuu qabaysanaya markaasi qofkii miir daboolan ku dhaco ama jin dartiisi ha ahaado mase keyrkiisa ha ahaado haddii miirkiisu daboolmo u suuxo u dhaco inuu soo weyse qaato bal waxay dhaheen qaarkood waaba qawaysanayaaba waa qawaysanaya waay liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalama walaakin min qaa'idin saxaro xaggeeda waa ka weyse qaadanaya qofkii waay iwa bowlin kaada xaggeeda waa ka weyse qaadanaya waay iwa nawmin hurdo xaggeeda waa ka weyse qaadanayaa waa ka weyse qaadanaya waay hurdadii waay iwa qowlihi nabiga hadalkiisa ee u daliil ah alcaynu isha wikaau sahyi waay duburka xaragiisii waay alcaynu ishi wikaau asahi wikaau sahi waay duburka xaragiisii waay number afar filiba alkhaydu khaydku waxaa waaye alwikaa dhe alwikaa waa alkhaydu khayd waay alladii kaasoo yurbadu bihi lagu xiraayo alkhariidatu khariidada lagu xiraayo waayo khariido kiiski waxyaabahaasi lagu xiraayo waay iyo alqirba walqirbati qirbadka lagu xiraayo waay walqirbatu dheh qirbadka lagu xiraayo sibraarka lagu xiraayo waa kiiska iyo waxyaabaha qirbadka lagu xiraayo ayaa la yidhaahdaa wikaa xarag waay asahina number shan firi addubur waay duburka laga wada sahina walmacnaa macnaha waxaa waay ana alcaynayni labada indhood fii yaqdatihimaa soo jeedidoodii ay soo jeedaan bimansilati alxabli xarag booskiisa ay fadhiyaan alladii xaragaasa yurbadu bihi lagu xidhaayo duburka waay fa zawaalu lyaqdati soo jeedada zuulideedii ka zawaali hada raabi ribaai ribaadkaani xidhitaankan zuulidiisa ay la mid tahay bimacnaa qofku markii hurdo indhihiisii ay indhihiisi isu qabto hurdo ay gasho ee waxaa ma og wixii ka soo baxayo duburkiisii waay way furmaa duburkii wuu furmayaa wixii ka soo bahaya ma og waay intii asaga soo jeedo waxay u yihiin indhahan xarag waay indhahan kala qaatan duburka xaraga u yihiin quful waay qofku duburkiisa waa qufulan yahay qufulkiis maxaa waay indhaha soo jeedidoodii waay furihiisiin maxaa waay marka indhaha hurdadoodii waay haddii indhahaada ay hurdaan duburkaadii qufulkiisi waa la helay furihiisi uu furan yahay wixii ka soo bahaya ma og sida daraaddeed qofkii jiifto ama seexdo markii wax ka soo baxaan ma og yahay maya waa la kicinaya ka maxaa dhacay waysada waa jabtarilehay soo maa sanka la qabsanaya wax baa he soo baxay isagana isma oga maxaa dhacay buu leeyahay soo ma war uma haayo wixii dhan way furan yihiin way socdaan isagana war uma haayo marka sidaas waay saxiix alcaynu ishi wikaau sahi duburkii xaragiisii waaye haddaba faman qofkii naama hurdo falyatawada haweyse qaato qofkii hurdo haweyse qaato ayaa la dhahay wa ama aljunuunu junuunkii iyo waliqmaau iqmaaga iyo wasakru ama wasukru sakraankii iyo wanaxwuhu wixii la mid ah intaasi fayanqudu weysadii waajibinayaa ijmaacanba alimaam nawowi waa soo naqliyay ijmacdaas ijmacan alimaam nawowi keyrkiisii way soo naqliyeen waay ijmac ayaa u daliila marka sakraanka inuu weyso qaadka jibinaayo iyo junuunka jinka inuu weyso qaadka jibinaayo iyo iqmaa inuu weyso qaadka jibinayo waa ijmac waa ijmac waay qala man janna ilaa waqad anzala buu dha imaam shaafici qofkii jin ku darsamo oo suuxo jin awgiisii maba jiro ilaa haddii uu jiro waa mana dejinaya buu dhahay minidiis waa imaanaysaaba qalla man janna ilaa waqad anzala ayib marka culamada qaar waxay dhaheen waa qawoos waay jinka dartiisii laakiin weyse qaadkiisii allahoba kaasi waa waajib waay weysadiis waa jabtay kaas waayahay wanawmu hurdadii annaaqidu oo wax burinayso jibinayso huwa almustaqriqu waa midka maashaynaya waay alladii laa yabqaa macahu idraakun waay wanawmu hurdada annaaqidu wax jibinayso weysada jibinayso huwa nawmkaas waxaa waaye almustaqriqu waa midka qofka miir daboolaya oo maashaynaya waaye alladii kaas oo laa yabqaa aan baaqaanaynin macahu maca nawmi noomkaasu micihiisiiba idraakun dareen waayo daraan dhanba qofka ka tagaaya wax baan ogeyn haleelotaan wax haleelaayaba aysan jirin waayo wixii ka soo baxaya aan dareemaynin aan ogeynin kaas waayo calaa ayi hay-atin hay-ad kasto kaanad asaga ahaadoba dusheedii ama kaana noomu dheh calaa ayi hay-atin sifa kasto dusheedii kaana noomu hurdada ahaataba waayo qofka sidii uu raba ha u fadhiyee fadhi ictibaar ma laha laakiin waxaa la fiirinayaa hurdada hurdadan qofkaani ma maashaysay oo waxyaabaha meeshii lagu dhahaayo ay dushiisii lagu odhanaayo ma dareensan yahay ma maqlaya ama ma maqlaayo ma maqlayo hadday tahay way burtay way sidiisii way jabtay wa haddii laakiin uu maqlaayana dhib ma laha saas dareenkiis hadduu joogo dhib ma laha leeyihi ama noomu waa tan wa asagaaba sheegaayo ama noomu hurdada alyasiiru yar fa inahu noomkaasi laa yanqudu ma jibinayo alwuduu'a wayse qaadka ma jibinayo kaas hurdo yar ma jibinayso waay hurdo yar ma jibinayso maxaa dhacay lianna saxaabata saxaabada radia allaahu canhum kaana wuxuu ahaa yusiibu mid asiibayo hum ayaga annucaas waay lianna saxaabata saxaabada radia allahu canhum kaana waxay ahaayeen ama kaana yusiibuhum waa kaana wuxuu ahaa shaniga yusiibu mid asiibayo hum ayaga annucaas waayo hurdo ay asiibaysay hurdama laakiin waha lulmo wahum walaal hum ayagana fi intidaari salaati salaad sugideedii ku dhex sugan yihiin salaad sugayaan salaada sugayaan in la dukudo nebiga sugayaan ayaa lulmo ku imaan jirtay wayaquumuuna waa istaagi jireen yusalluuna way dukun jireen walaa yatawada'uuna ma weyso qaadan jirin ayagoo lulmoonayo ayaa salaadii sugayeen markii nebiga imaadana waa istaagayeen way dukunayen ayagoo weyso qaadan aan aadaynin ayib dakorn waa soo martay masridan waxaa ku sugan meesha ugu yar saddex qol soo maha mutlaqan hurdada way burinaysaa mutlaqan ma burinayso iyo tafsiil wa tafsiil ah dareenkiis inuu joogo iyo inuusan joogin la gelinayo bas haddii dareenkiis usu joogo waysaqaadkiisii waa sax ma jabaayo laakiin haddii dareenkiisi uu tago waysaqaadkii waa jabayaa tafsiilkaas tafsiilkaas ay adiladana way jebinaysaa waa soo aroortay ma jebinaysona way soo aroortay labadaasi marka see loo jamcinayaa tafsiilka lagu jamcinaya waay culamada qaar mutlaqana ay leeyihiin laakiin tafsiilka fiican si labada adilo looga camal falo icmaalu daliileyn awlaa min imaali axadihim culamada way leeyihiin sidee hurdada sideedi ma aha tafsiilka gelinaysa waxay leeyihiin annawm min naaq annawmu laysa min nawaaqi lwuduu walaakin madanatun lilxadath ay leeyihiin xadath ayay madan u tahay loo malaysanaya qofkii hurdo maadaama dareenkiisu tago waxaa la leeyahay inuu weyso qaadkiisa ibir bahay war uma hayo cayntaadii weyse qaad hurdada masama jibinayso laakiin madina lilxadath wa madina lilxadath sidaasay leeyihin tafsiilkaas ay gelinayaan fadhi kasta loo fadhiisto kala qaad ma laha culamada qaar waxay leeyihiin haddii fadhiisto murabac u fadhiisto jaalis uu yahay weyse qaadkiisii ma jabayo ayay qabaan culamada qaar ka mid ah taas laakiin laiskuma raacayo alimaamu ibnu cabdilbar ee wuxuu sheegayaa fi kitaabkiisii tamhiidka sharxu muwada'a maalik ku sharxayo qiso nin laba qof dhex martay maalin jimco ah ayaa nina culammada waaweyn ka mid ah oo uu qabay weyseqaadka qofkii fadh qofkii fadho ku hurdo inuu weyseqaadkiisa aan jabaynin waagii hore futiyoon jaray uu qabay dad u futiyoonayay inuu qofka haddii us u fadhiisto murabbac u fadhiisto in weyseqaadkiisii aan jabaynin saas haddii ku seexda waay saasa waagii hore dadka u sheegi jiray bu marka maalin maalmaha ka mid a gaar ahaan maalin jimco ay tahay ee wuxuu dhahay nin ayaa agtayda soo fadhiistay buu dhahay agtayda soo fadhiistay nin markii soo fadhiistayba in yar markii isugu fadhiyayba riixa ka timaadayb waa dhuusay buu dhahay ninkii waa hurdaya waa fadhiya murabac u fadhiya masjidkii dhexdiisa markii dambe marka waan waan kiciyay buu leeyahay waxaan dhahay niyo soo weyse qaado maxaa dhacay de waa xadastay niyo riixa kaa timaade maya may igama imaanin war anaa maqlaaye riixa kaa timaade ka kaale soo weyse qaado maya wallaahi aniga igama imaaninay adaa kaa timaaday buu ma igimaaday wax igimaaday malaha maxaa dhahay adaa kaa timaaday mooyaane aniga ma ihi buu aniga ma ah markaas saas maahan waa anaa maqlay soo weyse qaado waa iskaga aamusay buu dhahay maalintaasi kadib markii hore waxaan dhihi jiray qofkii fadhigiisii murabacu yahay saasii ku seexdo hurweyse qaadkiisii ma buraayo dareenkiis waa jooga wixii soo baxay waa ogaana ayaa waagii hore dhihi jiray maalintaas laga bilaabo wuxuu dhahay inuu si kasta qofka haddii u fadhiyo dareenkiisii inuu joogo in kale bes in la fiirinaya itibaara la ictibaarinaya ayaa iya caddaatay buu dhahay waa markii qofka hurdidiisi waxaa la fiirinaya bes inay yartay in badan tahay si kasta ha u fadhiyo si kaste ha u fadhiyo idan marka waxaa waay badnaantaas iyo yaraantaasaa la firinaya dareen inay yartahay inay badan tahay maxaa lagu galgaranaya dareenkiisi wey qofka haddii hadalka dushiisii lagu doodaayo maqlayo weyse qaadkiisu waa sax laakiin haddii wax aan ogeyn mar daba iska soo tooso isagoo soo fadhiya hataa waa soo weyse qaadanaya waxaa la rabaa marka bayna alghuluwi waltafriid bayna alifraadi tafriid allah bayna alifraadi waltafriid inuu ahaada la rabaa dareenkaasi tafsiilkaasi la geliyo afar masu farji laadamiyi bilaa xaa-ilin waaye wayse qaadka midkii ajibinaayo midka afaraad waxaa waaye masu farji laadamiyi aadamkii loo nisbeeyey farjigiisii taabashadiisii waay bilaa xaa-ilin teed la-aan waay ayadoo wax baan u dhaxaynin mubaasharatan loo taabto waay farji aadamiyi lahay maxaa bahay xayawaanaadka kale farjigoodii taabashadiisii wayse qaad ma jibinaayo haddii gacantaad ku taabatid xayawaanaadka kale farjigoodii ee wayse qaadkaad ma jabhaya waayahay dadka baadiyaha jooga inta badan ayagoo mararka qaarkood wayse qaadkooda qaba ayaa waxay samaynayaan geela shilan ka gurayaan soo maa lo-oda shilana laga gura soo ma arigana shilan ma taqaan horta shilan maxaa waaya midka cunayso waa geela cunayso lo-oda cunayso ariga cunayso sunta la marinayo soo ma taas hadda sunna loo bartay laakiin waagii hore ciddiyaha lagu jir jiray sooma lagu guraayo de marka farjigoodii imeelahaasi tintu ay bahasha maxaa la dhahaa oo shilinta way cunaysaa waa galaysaa soo ma waxaa lagu guraa marka ciddiyihii qofkaas markaasi fila imeelahaasi ciddiyahaasi ku jira wayse qaadkii saha waay maxaa dhacay bani aadam farjigoodis farjigiisi ma aha sidaas waay waayo farji aadamiya marka لxadiiثi bsrةa binti صafwan xadiidkeeda daliil waa radia الlahu canha ana nabiya nebiga salى الlahu عalayه wasalam qaala wuxuu dhahay man qofkii masa taabado dakarahu dakarkiisii asaga waay qof kale maaha asaga waay man qof allaale qofkii masa oo taabado dakarahu dakarkiisii hee falyatawada ha weyse qaato wa fii xadiiثi abi ayub abi ayub xadiidkiisii waxaa ku sugan dhexdiisi ahaaday iyo wa ummi xabiib wa ummi xabiibata ummi xabiiba xadiidkeed dhexdiisii waxaa ahaaday man massa qofkii taabado farjahu way farja mar markii la yihahdo waxaa soo galaan naagti iyo ninkii labada waa soo galeen tan dakar laakiin rag ayaa uba ayaa ayaa inta badan la dhihi karaa laakiin kan waa mushtarak farji farjahu farjigiisii taabado falyatawada haweyse qaato farjigiisii qofkii taabto way kaasi ha taabto waay ayib idan asagana liskuma waafaqsana laakiin sidaas ayaa xooga badan inuu qofkii farjigiisii uu taabto ee wayse qaadanayo farjigiisii qofkii taabto inuu wayse qaadanayo waay laba xadii axaadiis laba nusuusta laba qeybood oo ku soo aroortay qaar inamaa huwa badcatun minka dhahayso iyo qaar ha ka wayse qaato oo dhahayso culamada qaar dhowr aqwaal farac badana ku jirto markii lasoo ururiyo qaar waxay dhaheen waa la jamcinayaa waxaa lagu jamcinayaa sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatulla aleyh ka mid yahay culamo badan waxay leeyihiin waa loo inuu qofkii farjigiisi u taabto waa waxaa loo sunayaa inuu weysaysto sunay u tahay laakiin haddii usan weyse qaadanina salaadiisi waa ansaxaysaa saasay leyihin culamada qaar waxay leeyihiin bishahwa iyo bikayri shahwa ayaa la firinayaa bishahwa hadday tahay waa weyse qaadanayaan way buraysaa bikayri shahwana ma burayso markasaana leeyahayna bilaa xaail waay laakiin haddii bixaailnay tahay dhib malaha dhib malaha waayahay idan in la weyse qaato ayaa fiican shan aklu laxmi alibili geeli hilibkiisii cunitaankiisii waaye geel hilibkiisii cunitaankiisii waaye lixadiidi jaabir ibni samurata ayaa u daliila ana rajula nin ayaa sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sala allahu alay wasalama muxuu weydiiyey ana tawadau marka weyse qaadanaynaa min luxuumi lghanami ariga xilibkiisa haggiisa qaalana wuxuu dhahay in shita haddii aad doonayso tawada weyse qaado laakiin waajibka kuma aha wain shita haddii aad doonaysan laa tatawada waa kanba haweyse qaadanayna waay qaala wuxuu dhahay rajulkii ana tawadau marka weyse qaadanaynaa min luxuumi libili geel hilibkiisii waay qaalana wuxuu dhahay nacam haa tawada weyse qaado waay tawada maxay tahay bilmar waay alamr yadullu waajib waay tawada weyse qaado min luxuumi libili geele hilibkiisii ka weyse qaado waay ama ha la kariyo ama yaa la karininayo wax yar ha ahaadaan ama wax badan ha ahaadaan ama ha la shiido ama ha kuusnaadee hilib hadduu yahay geelba mar ee ee weyse qaadkii qofka hadduu cuno weyse qaadkiisii waa jabaya geel hadduu cunaba waay waayahay laakiin maragga ma soo galay mas ma soo galay soo raajacsan ma soo galay dhehen culamada marag waa marag hilib ma aha marag hilib laguma itlaaqayo idan axaadiista kusoo arortay geel hilibkiisii inuu weyse qaadka jibinayana waa xaadiis ansaxday waa xaadiis ansaxday waay ayib laba xadiida kusoo arortay xadiidu jaabir oo ah kan xadiidu jaabir ibnu samra xadiidkiisii iyo xadiid albara iyo xadiid albara ayaa kusoo aroortay xadiid albara kusoo aroortay ayib laakiin shaaficiyada qaar shaaficiyada iyo culamo qaar ka mid waxay leeyihiin hilibka geelo ma burin ma jebinaayo cunitaankiisii weyse qaado sida raajixsan laakiin way burinayaan waxay dhaheen ahadiistaasi ihi wey weyse qaadka geela hilibkiisa laga weyse qaadanayo waa jirtay laakiin waa la nasakhay ay dhaheen wax allaal wixii dab taabado in aan laga weyse qaadanaynin ee ayaa markii dambe timaaday ha laga weyse qaato markii la dhahay laakiin markii dambe waa la nasakhay ay dhaheen markii dambe waa la nasakhay haddii la nasakhay isagana waxaa ku jiraa geela hilibkiisii ee in aan laga weyse qaadanaynin laakiin sida saxiixiga ah waa laga weyse qaadanaya hataa culamaa shaaficiya qaar ka mid ah masladaasi way waxay raacsan yihiin culamada dhehaysa way jebinaysaa sida alimaam annawowi iyo albayhaqi iyo ibnu qusayma iyo raggaasi ayadan waxay tilmaamayaan in laga weyse qaadanayo xaadiista waxyaabaha la nasakay waxaa laga soo reebayaa hilibka geela waayo inta kale waa la nasakay laakiin kan geela hilibkiisii waa la lama nasakin waa khaasay dhehen inta kale waa caam caamkiin waxaa laga soo reebayaa khaaskana geel hilibkiisii geela hilibkiisii waaya hataa waxay leeyihiin culimadaasi oo min aimati shaaficiya ka mid ah madhabta shaaficida naftirkeeda saasay qabtay leeyihiin maxaa dhacay alimaam shaafici naftirkiisa saasa qaba maxaa dhacay haddii uu sheegay labadaas ay haddii haddii xadiidkeeda ansaxo he fahuwa madhabi u dhahay soo maa shaafici insax alxadiid fahuwa madhab idan markaasay qowlkaasi markii uu shaaficu dhahay alimaam albayhaqi wuxuu dhahay saxa fiihi xadiiaani saxa fiihi xadiiaani imaam shaafici saas adhay soo maha saxa fiihi xadiiaani buu dhahay laba xadiid ayaa ansaxday laba xadiid ayaa ansaxday cinda akthari ahli lxadiid labada xadiid mahayin xadiidu jaabir ibn samra iyo xadiid albara iyo xadiid albara idan sida saxiiga ah geel hilibkiisii waa laga weyse qaadanaya weyse qaad waa jebinaya ama sambuusa lagu daro ha lagu sameeyo ama keligiisa hala sameeye sidaas le lix waxaa waaye alriddatu riddo ay waaye can ilislaami laga ridoobo ilaahay aan ka magan galnaye qofka haddii uu ridoobo diinta islaamka ka laabto isagoo weyse qabay weysadiisii waa jabaysaa laakiin naftirkeed looskuma khilaafsana haddii isaga soo laabto isla markii weysadiisii tii hore weyse qaatay wax kale aan ka burino soo laabto camalkiisii intii kale sida usoo laabanayaan oo ay sida weyse qaadkan usoo laabanaya culamada qaar ay qabaan qaarna waxay leeyihiin haddii marbuu ridoobo eber waay waa buraya alriddatu riddu way cani lislaami laga ridoobo liqowli ilaahi hadalkiisa daliil wa tacaala sareeye waman yakfur qofkii ku kufriyo ku gaaloobo biliimaani iimaanka faqad xabida waa hoobtay camaluhu camalkiisii waay waa buriyay camalkiisi xabida xubuud oo kor ka soo dhacay hoos u hoobtay oo eber waay camalkiisii oo dhan hoosa u hoobtay waa baaba ayaa laga wada faqad xabida waa buray camaluhu amalkiisi ninkaas waa buray waay wa kullu maa shay kastoo awjaba algusla qaboos waajibinaayo awjaba alwuduu'a weysana waa waajibinayaan wax kastoo qaboos waajibiyey weyse qaadna way waajibinayaan waay qabooska iyo weyse qaadka yaa weyn qabooska weyn soo sidaas marka wax allaala wixii weyse qaad oo qaboos waajibiyey weyse qaadkana waa waajibinayaan hayra almowt geero wixii aan ahayn dhimasho wixii aan ahayn dhimasho laakiin qofka markii dhinto ma waajibinaya almowtka wuxuu kamid yahay min muujibaati qusli waay laakiin min muujibaati wuduu'i ma aha waa sunno qofka markii asaga dhinto la dhaqaayo in la weyse qaado waa sunno sunne ma aha waajib laakiin in la dhaqo waa waajib soo maha taasaa laga soo raabay waa qaacido wa kullu maa shay walba awjaba huwa maaga waajibinayo alqusla qaboos awjaba huwa maagaas wuxuu waajibinayaa alwuduu'a weyse qaad hayra almowt geer wixii aan ahayn waay laakiin geero ma waajibinaysa weyse qaad waay almasalatu asaabica maa yajibu lahu lwuduu allah subxana wa taala